marka laga hadlayo magaalo ka tirsan degmooyinka galmudug oo si weyn u caanbaxday dhinaca ganacsiga gurceel ayaa kugu soo dhacaysa waana magaalada ka jiro mashquul badan oo dhanka ganacsiga muddooyinkii u dambeeyey magaalada gurceel ayaa martigelisay kobaca ganacsi oo xawli ku socda iyadoo suuqyo cusub laga furay ganacsiyo yar iyo kuwo ku tiirsan dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee magaalada ganacsatada magaalada ayaa isbarbar dhigay xaaladda sanad ka hor jirtay iyo tan maanta iyagoona muujiyo horumar muuqda waxaan dhihi karnaa waa habeen iyo maalin shalay deegaanka ganacsigiisu wuu hooseeyey maantana boqolkiiba boqol laba kun labaatan iyo shanaa la joogaa abaara laga soo bilaaba ilaa laba kun iyo toban iyo shan tainkaas yeris oo kaleeto wuu isku bedelay aada isu bedelay dhan walba ha noqoto deegaanka wuxuu sameynayaa ganacsi ballaaran maalgelin ballaarana ku socoto waa amnigiisu waa boqol boqol muhiimaduna waxay tahay ganacsiga waxaa kor kaca u qaadaya waa amniga waxaan isnaa amni boqolkiiba boqol ah alxamdulilaahi dad waa firfircoon oo shaqooyinkooda iyo nidaamyadooda iyo horumarkooda iyo bisniyaalan way dhooban yihiin walaahi wax badan ayaa iska bedelay markii aan u fiirino heerka maanta la jooga labada kun labaatan iyo shanta iyo labada kun iyo tobankii maalintii anaga aan shaqadan soo bilaabina labada kun iyo tobankii oo kale toban iyo shantaas sano hadda waxaan kusoo shaqaynayna electronican waxaan ka shaqaynayna magaalada gurceel iyo eriyada adig kaagrow waxaan is leeyahay maalintaas iyo maanta farqi weyna u dhexeeyo boqolkiiba siddeetan waxaan dhihi karnaa maanta shacabku waxaa soo fahmaya isticmaalka electroniga khaasatan moobeelada gaar ahaan weliba taleefanada smartphoneka ayaa dadku aad boqolkiiba sagaashan iyo shan wataan markii loo fiiriyo xilligii hore iyo xilligan wax isku dhow ma ahan xilligaas waxaa laga yaabaa waxaa soo bilaabanaya electroniga ayaa bilow iska ahay taleefanaa yarkaho gacanta gacanta oo la yidhaahdo niclayaasha oo kale ay dadku dhahaan kuwaas ayaa badanaa dadku isticmaali jireen xilligaas laakiin hadda waxaa waaye dadka boqolkiiba sagaashan xataa dadka waayeelka waxaa arkaysa smartphoneka iska isticmaalaan maamulka dowladda hoose ee degmadan ayaa dadaal xooggan ku bixiyey sidai ganacsadu u dareemi lahaayeen ammaan buuxa waxaana ka dhexeeya wada shaqayn xooggan iyagaiyo ganacsada siduu rediyo dahareer u sheegay guddoomiyaha amniga iyo cadaaladda ee degmada gurceel mudane bacadle sheekh xuseen aniga waa mahadsantaa dee meel kastooo xilli walba laga shaqaysan kara waxaad dareemi kartaa howl badanaa la geliyey juhdi badanaa la geliyey ciidamada amniga oo kala duwanaa juhdi badan geliyey dadka shacabka haddana aad waxay u shaqeeyaan waxyaalaha qaldan iyo waxyaalaha ay ka shakiyaan si deg degay ula soo xiriiraan laamaha amniga iyo mas-uuliyadda degmadaba aad